alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed xadiiska boqol iyo toddoba iyo toban wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa ataa axadukum ahlahu idaa ataa hadduu u tago axadukum axadkiin ahlahu ehelkiisii u tago jimaac baa laga kinaayoonayaa oo aadaabtii baa ku sugan summa araada dabeedna uu doono an yacuuda inuu ku laabto haddana hadduu doono falyatawadda' ha weysaysto baynahumaa baynahumaa wuduu'an weysaysi markaa dhexdooda ha weysaysto oo innagii hore usoo sheegnay waduu waxa lagu weysaysto biyaha baa la yidhaahdaa wuduu oo wowgu godan yahayna weysaysigoo ficilka weysada ah ayaa la yidhaahdaa marka midna waa ficilkii midna waa biyihii lagu weysaysanayey oo waduu oo wowga la kordhigo ayaa biyaha lagu weysaysanaya ahaaday marka falyatawada' baynahumaa wuduu'an yacni ay tawadu'an weysaysi ha weysaysto labadaa galma dhexdooda rawaahu muslimun muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey zaada alxaakimu xaakim wuxuu mustadraga ku kordhiyey oo marka xadiiska markuu soo wariyey wuxuu ku sii daray fa innahu anshadu lilcawdi fa innahu weysaysigaasi anshadu isagaa markaa yacni u firinfircooni badan lilcawdi noqoshada lagu noqonayo waxoogaa markaysaa noqoshada lagu noqonayo tamar buu ka helayaa oo markaa yacni weysaysigan uu biyihii ku weysaystay waxay markaa u sababaysaa quwa iyo xoog ayay markaa u sababaysaa xadiidka marka waxa waye asalkiisu waa saxiixo muslim baa soo wariyey amaa ziyaadada xaakim soo wariyey culammada qaarkood baa saxiixiyey waxaa ka mid ah xaakim oo yidhi waa saxiixun calaa sharti shaykhayn ibnu xibbaan oo isaguna saxiixiyey ibnu khusayma oo saxiixiyey ibnu cabdilahaadi oo kitaabkiisa muxarar la yidhaahdo ee axkaamta markaa waxa weye axaadiista axkaamta uu qoray isaguna yidhi sanadkeedu waa saxiix sheekhu albani oo isaguna kutubtiisa qaarkood ku saxiixiyey marka xadiidkanna waxa weeye amarka weysada la amray amar baa ku sugan weysada la amray oo la yidhi ha weysaysto amarkaasi ma waajibin weysadaasi waajib tahaybaa mise waa sunne bal xadiiska ka dambeeyana aan akhrino boqol iyo siddeed iyo toban walilarbacati afarta sunan waxaa u sugnaato can caa'ishata ay ka wariyeen radia allahu canha ilaahay caaisha raalliha ka noqdee qaalat inay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama yanaamu rasuulki ilaahay waxa uu ahaa mid seexda wa huwa junubun walxaal uu yahay huwa isagu junubun mid janaabo qaba uu yahay min hayri an yamassa maa'an isaga oo wax biya aan taabannin ayuu markaa seexan jiray wa huwa macluul ibnu xajar waxa u yidhi alcasqalaani yacni xadiidkani waa mid la cilleeyey weeyaan sidaas aawadeed culammada qaarkood baa xadiidkan markaa daciifiyey oo xadiidkan markaa ka hadlay waxaa ka mida nawowi oo markaa kitaabkiisa khulaasada ee ku soo arooriyey fasalka uu daciifka ugu talagalay imaam axmed oo yidhi xadiidkani saxiix ma aha abu daawuud iyo markaa yaziid ibnu haaruun oo iyaguna wahmi ama khata' ku tilmaamay muslim xadiidka waxa uu soo wariyey min hayri an yamassa maa'an intaas isagaan wadanin ayuu soo wariyey waxaana laga yaabaa ayuu ibnu xajar uu yidhi inuu ogaan iyo ulakac u xadfay baa laga yaabaa waayo kitaab kaleo uu leeyaho tamyiiz la yidhaahdo xadiidka qadarkaa cilla ayuu u sheegay cillo ayuu markaa u sheegay waxaa kaloo laga sheegay yacni marka axmed ibnu saalix yacni shiikha la yidhaahdo inuu yidhi xadiidkan in la wariyaa xalaal ma aha inuu sidaas yadaa yidhi kitaabka marka asram qoree cilalkaa waxa ku sugan abaa isxaaq ninka la yidhahdaa ibraahim mooye haddaanu cid kaleba khilaafin waa ku fillaan lahay bal waxaad ka warrantaa iyagoo rag kalena markaysa waxan markaa ay khilaafeen oo waxa weeye rag kalena ay ku waafaqsan yihiin ibraahiimka markaa xadiidka markaa siduu u soo wariyey ku markaa khilaafay ibnu mufwis shiikha la yidhaahdaa waxa uu ka soo naqliyey xaafid ibnu xajar talkhiiska inuu yidhi yacni muxadisiintu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen inuu arrinkani khata' yahay xadiidkani oo abiisxaaq assabiici ninka la yidhaahdaa inuu ku khata'ay sidaasay ku ijmaaceen laakiin waxa weeye ibnu xajar arrinkaa waa tacqiibiyey oo waxa uu yidhi marka arrinka ku saabsan ijmaac inuu ku soo raro xadiisku inuu daciif yahay arrinkaasi markaa sax ma ahee tasaahul baa ku jira waayo xadiiska culamo saxiixisay baa jira oo bayhaqi ka mid yahay culamo kale oo sidaas si la eg markaysaga xadiidka yacni quweeyeyna waa jiraan oo xadiiska markaysa waxan markaa saxiixiyey oo markaa tilmaamay inayna xadiiska markaysa waxaan cillaynaynin min hayri an yamassa maa'an iyo axaadiista kale waa weysaysan jiray tilmaamaysa waayo arrinkani waa ficil maadaama uu ficil yahay alficlu laa yatacaarad yacni markaa ficilku markaysaga ma tacaarudo oo iskama hor yimaado oo waxaa dhici karta markaa tanna inuu wakhti sameeyey tanna inuu wakhti sameeyey wakhtiyada qaarkood isagoo weysaysta ayuu seexan jiray mar waa maydhan jiray waa kow markaasuu seexan jiray mar kale waa weysaysan jiray markaasuu seexan jiray waa laba mar saddexaad wuxuu samayn jiray markaa isagaan biyaba taaban ayuu markaa waxa weeye seexan jiray culammada qaarkooda xadiidka saxiixisay oo bayhaqi ka mid yahay waxay markaa dooneen inay yidhaahdaan min hayri an yamassa ma'an ay ma'an lilqusli sida xadiidka kale loo waafajiyo biyo uu ku maydhanayo yacni markaa la'aanteed waxaanuu taaban biyo maydhasho ah amaa biyo weyse ah waa taabtay laakiin taasi waa ta'wiil yacni markaa xadiidkii la awilay weeyaan marka culammada xadiidka markaa saxiixinaysa oo bayhaqi iyo markaysaa markaa culamo kaleba ay markaa ka mid yihiin sheikhulalbaanina sidaas iyadaa uu doorto xadiidka markaa uu saxiixiyey muxaqiqa kitaabka laftiisu xadiidka waa saxiixinaya oo waxa uu tilmaamayaa tacliilka cidda cillaysay waxay tahay cillo kasta qaadixa ma aha oo mid markaa wax yeelaysa ma aha marka waa laba ficilo calaa kulli xaal ma tacaarudayaan oo wax iska hor imanaya ma aha waxaa lagu xambaarayaa midba inuu wakhti sameeyey ayaa markaa lagu xambaaraya oo sidaas iyada ayaynay markaa iska hor imanaynin marka waxa weeye ibnu xasmi shiikha la yidhaahdaa waxa uu yidhaha daahiriga ahi inuu qofku ama maydho ama weysaysto waajib weeyaan oo aanu sidiisaas ku seexan oo isagaan bar biyaaba taabannin oo xataa aan weysaysan inuu iska seexdaa uma bannaana buu markaa u yidhi ee waxa weeye hadduu doonayo inuu seexdo laba mid weeye waa inuu maydhaa hadduu ruksada qaadanayo waa sida fadliga badan maydhashadu hadduu maydhashada markaa uu yacni tahli waayo ama ka wahsado waa inuu weysaystaa laakiin sidiisa hadduu iskaga seexdo waaba ku dembaabayo aasin buu ku yahay buu yidhi ay saas yadaa buu yidhi laakiin culammada jamaahiiru ahlicilmi waxay ku tageen maydhashadani inay sunnatoo mustaxab tahay sidaas yadaabay ku tageen ee aynay waajibnimo ahayn sidaasaa jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen waana markaa jawaaska iyo bannaanaanshaha in markaa weysada la yska daayaa inay bannaan tahay walow haba laga fiicnaadee xadiiskan baa laga deliishanayaa oo markaa laga qaadanayaa min hayri an yamassa maa'an markaa an yamassa maa'anna waxay caam ku tahay yacni biyo uu ku maydhayo miduu ku weysaysto intaba caam bay ku tahay weliba waxaa shaahid u ah xadiidkaas aan u sii idaafeeyo xadiis cumar laga soo wariye uu nebiga sala allahu alayh wasalam uu weydiiyey cumar oo uu ku yidhi ayanaamu axadunaa wa huwa junub rasuulkii ilaahayow midkaya ma seexanayaa isaga oo janaabo qaba faqaala nacam wayatawada'u in shaa'a waxa uu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam haa waana weysaysanayaa in shaa'a hadduu doono ayuu weysaysanayaa ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan iyo imaam axmed baa soo wariyey ibnu khusayme iyo ibnu xibbaanna waa saxiixiyeen marka xadiiska ayuu shaahid u yahay wayatawada'u in shaa'a hadduu doonona waa weysaysanayaa weysadaasi hadday waajib ahaan lahayd nebigu in shaa'a ma yidhaahdeen waxay ku tusinaysaa inay sunno tahay ayay ku tusinaysaa in la weysaystaa yacni inay sunno tahay marka la seexanayo iyadoo la janaaba qabo inay sunno tahay ku tusinaysaa waayo wax khiyaar ah uguma sugna qofka wixii waajiba ee ilaaba ilaa wixii waajib waa inuu sideeda u raaca wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allahu warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim marka haddii la yidhi waa kala dooranayaa waxay ku tusinaysaa inay waajibnimo ahay xadiiska boqol iyo sagaaliyo toban wa can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama ida اktasala min aljanaabati yabda'u fayagsilu yadayhi caaisha waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqdee qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waxa uu ahaa ida اktasala hadduu markaa doono inuu maydho ida اktasala hadduu maydhay oo ficil ahaanba u maydhay dee kaba faaro muxuu bilaabi maxaa looga jeedaa ida اktasala ay idaa araada an yaktasila hadduu doono inuu maydho hadduu doono usluubkaasna lugatulcarab waa mid aada ugu badan oo yacni ficilka in iraadada lagu itlaaqo doonista uu doonaayo in lagu itlaaqo aad yo aad bay u badan tahay ay ku timi idaa qumtum ila asalaati faaqsiluu wujuuhakum ay idaa aradtum an taquumuu haddaad doontaan inaa u kacdaan salaaddii faaqsiluu wujuuhakum ma salaaddii marka la istaago laysu taago la safto ayaa wejiyada la maydhayaa mise waxaa looga jeedaa markaad doonaysaan salaadda inaa markaa u kacdaan weysaysta markaad doonaysaan baa loo jeeda idaa aradtum an taquumuu saas yadaa baa laga tilmaamaya waxaa sidaa la mid ah qawluhu tacaala faida qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashayطaani alrajiim yacni qur'aankii haddaad akhrido miya oo qur'aankii markaad dhammayso ee aad khatinto ee aad doonayso inaad kacdaad odhanaysa acuudu billahi min ashayطaani alrajiim bacdi baa sidaa yidhi laakiin waa qowl daciif ah culamada qaarkood waa yidhaahdeen oo daahir kay qaateen laakiin waa qowl daciifa laakiin jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan waxay ku tageen ay idaa aradtum an taqra'uu alqur'aana haddaad doontaan inaad qur'aanka akridaan yani fastaciiduu billahi min ashayطaan arajiim marka isticaadada ku bilaaba kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ida iktasala idaa araada an yaktasila hadduu doono inuu maydho min aljanaabati oo janaabo uu ka maydho yabda'u waa bilaabi jirayo fayagsilu yadayhi labadiisa gacmood buu maydhi jiro waa fara xalan jiray uma yufriqu dabeedna wuxuu ku soo yani afroogi jiray biyamiinihi midigtiisa yani marka ayuu ku soo markaa yani shubi jiray calaa shimaalihi bidixdiisuu ku shubi jiray oo bimacnaa waxa weeye midigtiisa ayuu bidixdiisa ku shubi jiray oo bimacnaa biyaha intuu midigta ku qabsado ayuu bidixda ku shubi jiray oo fayagsilu farjahu dabeedna markaysagaa farjigiisa ama alaabtiisuu maydhi jiray farjigoona halkan waxay caam ku tahay oo ereyga farji saynu ku soo tilmaannay waxa weeye man massa farjahu falyatawadda yacni ayumaa rajulin massa farjahu falyatawadda xadiidka saxiixa ah aynu markaa sharaxa ku soo naqlinnay farjiga waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa waxa weeye alaabta xubinta markaysagaa taranka iyo xalqatu dubur labadaba farji waa la yidhahdaa bimacnaa si fiican buu u istijoonayaayoo labada waddaba waa maydhayaa ayaa laga tilmaamaya fayaqsilu wuxuu maydhi jiray farjahu labadiisa waddaba waa maydhi jiray uma yatawada'u dabeedna waa weysaysan jiray uma ya'khudu almaa'a dabeedna biyaha ayuu markaa qaadan jiray oo fa yudkhilu waa gelin jiray asaabicahu farihiisa ayuu gelin jiray fii usuuli shacri yacni timaha guntooda ayuu gelin jiray oo timaha ayuu sidaa markaa faraha u gelin jiray oo markaa waxa weeye u xuluulin jiray uma xafana calaa ra'sih uma xafana dabeedna waxa uu ku shubaa calaa ra'sihi madaxiisa halaasa xafanaatin saddex markaa waxa weeye yacni markaa sacab ayuu markaa ku shubaa uma afaada calaa saa'iri jasadih dabeedna waxa uu markaa ku burqiyaa jidhkiisa kale oo dhanna markaysagaa biyaha ayuu ku burqiya oo ku shuba uma kasala dabeedna waa maydhaa rijlayhi labadiisa addinna waa maydha muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsay oo bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wallafdu limuslimin lafdiguna muslim buu u sugnaaday walahumaa bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday fii xadiisi maymuunata xadiiskii maymuuna ku sugnaaday uma afraqa calaa farjih dabeedna waxa uu ku shubaa markaysagaa farjigiisa bimacnaa waxa weeye labadiisa waddo ee marka waxa weye halkuu ka kaajiya halkuu ka saxaroodo ayuu ku shubaa oo dabeedna fakasalahu waa maydhaa bishimaalihi bidixdiisuu ku maydhaa uma daraba biha dabeedna waa ku markaa dhuftaa alarda dhulka ayuu ku dhuftaa wa fii riwaayatin yacni riwaayana waxaa ku sugnayd fa masaxaha bituraabi ciidda ayuu ku masaxaa gacantii bidixe uu markaa wadooy labada wadda ku soo maydhay wa fii aakhirihi xadiiska aakhirkiisa waxaa ku sugnaa wuu dheeraaye uma ataytuhu dabeedna waxaan u keenay bilmindiili yacni markaa tuwaal baan u keenay yacni tuwaalkan markaa biyaha layska mariyo ayaan markaa u keenay faraddahu markaasaa nebigu celiyey sala allahu calayh wasalam bimacnaa igama aqbalin wa fiihi waxaa ku sugnayd xadiisku waa dheeraaye wa jacala wuxuu gudagalay waa afcaalu shuruuc yanfudu inuu markaa saydhiyo almaa'a markaa biyaha biyadihi gacantiisa inuu ku saydhiyo sidaasuu nebigu sala allahu calayh wasalam markaa gudagalay xadiiskan oo waxa weeye markaa saxiixoo bukhaari iyo muslimba ay soo wariyeen waxa uu tilmaamayaa kayfiyada janaabada looga maydhanayo oo nebigu sala allahu alayh wasalam janaabada siduu uga maydhan jiray waxay ahayd markaa inuu marka ugu horrayso ku bilaabo inuu markaa si fiican u istijoodo markuu si fiican u istijoodo dabadeed ayuu gacantii bidixa uu ku istijoodayna markaysagaa waxaway dabeedna ciid buu markaa ku masixi jiray dabeedna markaa waa ku maydhi jiray ciidda waxa kale oo la mid ah saabuunta iyo ashyaada noocaasina markaysaga waxaan iyaduna waa la mid oo waa la macno oo ciid haddaanaad marinna waxa weeye waa inaad saabuun markaysagaa marisaa yacni markaa saabuun waa inaad markaysagaa marisaa haddii kalena wax kalo aad markaysagaa raa'ixada kaga goynayso ama urta badan aad kaga jarayso markaysaga waa inaad markaa ku isticmaashaa xadiiska boqol iyo koob iyo labaatan wacan ummi salamata radia allahu canha qaalat qultu yaa rasuula allahi ini imra'atun ashuddu shacra ra'si ummi salama waxaa laga soo wariyey yacni kelmadaha qariibkae xadiiska hore ku sugan mindiil waa tuwaalka biyaha layskaga markaa tirtiro ama layskaga masaxo yanfudu almaa'a biyadihi yanfudu waa ku saydhinayey oo bimacnaa waa ku duugayey almaa'a biyaha yacni biyadihi ama saydhista layska saydhinaya lafteeda waa noqonaysa wacan ummi salamata ummi salama waxaa laga soo wariyey radia allahu canha qaalat inay tidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahu inni imra'atun anigu qoftu maraanaho ashuddu waan adkeeyaa shacra ra'si madaxayga timihiisa waa adkeeya afa anquduhu ma u furfuraa ligusli iljanaaba janaabada maydhistaan maydhaayo bimacnaa janaabada maydhistaan ka maydhanaayo yacni ma u furfuraa أي للغسل من الجنابة إضافة بمعنى منه وفي رواية والحيضة يعني حيضك عادة ميرستان كما يرنيه ما هو فرفرا فقال وحوري لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ما يبوي النبي صلى الله عليه وسلم إن كلمة ما هي وحا يكفيك وحا كوغفلا أن تحثي إن أدمرك إساحة المركة كشفته على رأسك ماذا حاجة ثلاث حثيات صدح مركة إساقا شبهتان رواه مسلم مسلم بصحيح إساق السوري وحكى الله سوى نقلي لفظ أن تحثين على رأسك يعني تانا وحوية آه وأنبى لإهماليي حملا يعني على أختها ولا شيء أمايا حنبارستا لو حنبارا يدرتيد أيا مركا إساقا أنت لو إهماليي وأين مركا أو عمل فلين لبدونا مركا إساقا لبدو مرا وجهك يعني ولبا وجهه لغة العرب يعني مركا جائز كؤة أو كبنان هيشا وحا مركا إساقا مركا آه فصاحة بدن إن مركا وحوية an taxsi in la yidhahdo xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa in nabiga sala allahu alayhi wasalam la weydiiyey timihii hadday markaa tidcan yihiin timihii markaa madaxu haddii ay tidcan yihiin janaabada marka laga maydhanayo ma loo furfurayaa oo iyagoo timuhu furfuran yihiin miyaa la maydhanayaa mise iyagoo iska xidhxidhan laftooda waa la yska maydhan karaa xadiidkani wuxuu tilmaamayaa umu salama nebigu sala allahu alayhi wasalam inuu ku yidhi maya waxba ha furfurina waxaa kugu filan saddex goor inaad biyaha madaxa ku shubto sidaas baa markaa kugu filan xadiisku waxa uu tilmaamayaa maydhashada janaabada riwaayo kaleo muslim saxiixa ku soo wariyeyna waxay ku soo aroortay xaydka marka laga maydhanayana saas si la-eg bay ku soo aroortay ha yeeshee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen sida callaamatu bnulqayim iyo iyo alcallaamatu alalbani raxmatullaahi calayhima waxay yidhahdeen ziyaadada walxaydati sheegaysaa waa shaaddo oo maxfuudku waxa weeye waa inay ziyaadada ka maran tahay waayo xadiidka waxaa laga wariyaa ayuub ibnu muusa ninka la yidhaahdo oo waxa uu ka warinayaa saciid ibnu abi saciid almaqburi saciidna waxa uu ka warinayaa cabdillaahi ibnu raafic mawlaa ummi salama mawlaa ummi salama oo cabdillaahi ibnu raafic ahina waxa uu ka warinayaa ummu salama haddaba ayuub ibnu muusa waxaa ka wariyey laba sufyaan sufyaanu bnu cuyayna iyo sufyaanu thawri waxaa kaloo ka wariyey rawxu bnu qaasim waxaa kaloo ka wariyey ayuub asakhtiyaani afartaa nin baa ka wariyey saddex nin oo ka midii waxay isku waafaqsan yihiin inaan xaydo lagu darin ayuub ibnu muusa afartii nin ee ka wariyey oo markaa sufyaanu bnu cuyayna iyo rawxu bnu qaasim iyo ayuub asakhtiyaani saddexdaasi waxay isku waafaqsan yihiin inaan xaydo lagu darin sufyaan athawri laba nin baa ka wariyey labadii nin ee ka wariyey baa markaa iskhilaafay yaziid ibnu haaruun iyo cabdurasaaq saaxibuulmusanaf labadii markaa ka wariyey ayaa cabdurasaaq wuxuu ku daray walxaydati yaziid ibnu haaruunna wuxuu waafaqay markaa jamaacadii kale ee markaa ka warisay la warisay marka isagaa sufyaan athawri oo xadiidka uu ka warinayo ayuu waafaqay oo isaguna xaydo kuma darin sidaas aawadeed marka ibnulqayim waxa uu ka odhanayaa tahdiibu sunanka yacni maxfuudku waxa weeye inaan xaydo lagu darin marka wuxuu tilmaamayaa inay shaaddo tahay ziyaadada ah walxaydati oo markan leeyahay waxa weeye bukhaari iyo muslim waxay soo wariyaan waa saxiix laga tilmaami maayo lafdo kastoo ay soo wariyaan waa saxiix loogama jeedo waa dhici karta alfaadda qaarkood in markaa yacni shuduud iyo wax la mid a in lagu xukumo waa suurtoobi karta oo marka culammadu inay alfaadda qaarkood oo markaa muslim saxiixa kusoo wariyo ama bukhaariba kusoo wariyo inay intiqaadaan waa suuroobi kartay weligeedba markaa waa dhici jirtay taas wintaqaduu calayhimaa yasiiraa fakam taraa naxwahumaa nasiira yacni waa ka odhanayaa markaa suyuudigu alfiyadiisa waintaqaduu calayhimaa bukhaari iyo muslim waxay ku intiqaadeen culammada xufaada ahi yasiira wax yar fakam taraa naxwahumaa nasiira alla fara badanaa inta markaysaga u gargaaraysaa oo bukhaari iyo muslim u nusraynaysaa oo le markaysagaa sidaa sheegteen maahay waa sida bukhaari iyo muslim sheegeen kuwaasina waa badan yihin buuri marka waxa weeye sheikhulalbanina waxa uu ku caddaynaya silsilatu axaadiisi saxiixa mujalladka koowaad raqamka xadiisku waa boqol iyo sagaal iyo siddeetan ibnulqayimna tahdiibu sunankaa laga eego wa kadalik waxaa kale uu ku caddaynaya markaysaga irwaau lkhaliilka mujalladka koowaad ayuu markaa iyadana ku caddaynaya waxaa kaloo soo arooray xadiis kale oo sheegaya nebigu sala allahu alayhi wasalam inuu yidhi unqudii shacraki wakhtasilii nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ku yidhi caaisha markii waxa weeye ay caadada heshay ee xajkii inuu ku yidhi markaa madaxaaga furfur timaha madaxaaga furfur oo maydho sidaas aawada ahlucilmiga qaarkood waxay ka qaateen oo imaam axmed ibnu xambal ka mid yahay maadaama xadiidkani uu janaabada ku saabsan yahe oo la yidhi laa inamaa yakfiiki an taxsii calaa ra'siki halaasa xasayaatin oo markaa janaabadii inaan laga furfurin xadiidkani tilmaamayo xadiidkaasina uu caado ku saabsan yahay dhiigga caadada marka laga maydhanayo oo uu yidhi markaa unqudii ra'saki wakhtasilii labaday kala farqiyeen oo waxay yidhaahdeen qofka dumari haddii waxa weeye timuhu ay u tidcan yihiin janaabo hadday ka maydhanayso timaha ma furfurayso ee sideeday ku maydhan kartaa bimacnaa waajib kuma aha inay timaha furfurtaa oo tidca ka furfurtaa iyagoo isaga soohan waa iska maydhan kartaa saddex goorun waa inay biyaha markaysaga madaxa ku shubtaa yacni gacmahana marisa haddii laakiin ay caado ka maydhanayso waa inay ilaaba ilaa markaa furfurtaa waana sida imaam axmed ibnu xambal uu ku tegey waxaa kaloo la soo wariyey xadiis tafsiilka mas'alada sidaa loo kala faslinayo u tilmaamaya oo daara qudni uu markaa soo wariyey khatiibna uu soo wariyey taariikhdiisa uu ku soo wariyey daara qudnina afraadda kitaabkiisa markaa afraadda uu ku soo wariyey wa kadalika markaa tabaraani uu ku soo wariyey mucjamulkabiirka uu ku soo wariyey wa kadalika markaa diyaa lmaqdasi uu ku soo wariyey yani alaxaadiis almukhtaara oo isna markaa ku soo wariyey xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa ida اktasalat اlmarأaةu min alxayda naqadat shacraha waاktasalat biاlkhaطmiyi wاlushnaan qofka dumari hadday caado ka maydhanayso timaheeda waa furfuraysaa waxaanay ku maydhanaysaa markaysaga waxyaalaha yani markaa waagaa ka dhignaa saabuunta oo kale yacni dhir lagu maydhan jiray oo ushnaan iyo markaysaga khatmi waa dhiro markaysaga lagu maydhan jiro wasakda markaa jidhka ka dhammayn jiray kuwaasnay ku maydhanaysa waida اktasalat min aljanaabati lam tanqud ra'saha hadday janaabo ka maydhatana timaheeda markaa furfuri mayso walam taghtasil bilkhaطmiyi wاlushnaan dhirahana waxba ku maydhan mayso sancaani kitaabkiisa subulka markuu xadiidkan sharxaya waa ku soo aroorinaya xadiidka waxaanu markaa odhanayaa xadiidka markaa diyaa lmaqdasi baa ala xadiisu mukhtaara ku soo wariyey waxaanu u shardiyey kitaabkiisa sixa ayuu u shardiyey inuu saxiix yahay xadiidku sidaas aawadeed mas'alada tafriiqa mas'alada la kala farqinayo ayuu xadiidka u daliishaday ha yeeshee jawaabtu waxay tahay xadiidkaasi waa daciif sida markaysaga bacdu ahlicilmi ay caddeeyeen oo marka haythami uu majmucu zawaa'idka ku sheegay inuu ku sugan yahay nin la yidhaahdo salamatu bnu subayx alyaxmudi lam ajid lahu dikran yani markaa ama lam ajid lahu man dakar labada lafdi mid buu yidhi wax xusa oo sheegitaan oo ninkaa la sheegay ma arag buu bimacnaa wuxuu tilmaamayaa inuu majhuul yahay si sidaa ka badan waxaa u caddeeyey albani kitaabkiisa daciifada mujalladka labaad xadiidka raqamkiisu sagaal boqol iyo toddoba iyo soddon ayuu ku caddeeyey waxaanuu tilmaamay in sanadka xadiidka uu ku sugan yahay nin la yidhaahdo muslim ibnu subayx alyaxmudi waxaanu odhanayaa daara qudni ninkaasaa la keli noqdayoo cid kaleoo muslim ibnu subayx alyaxmudi ah mooyaane ninkaa mooyaane cid kale oo soo warisay xadiidkaa ma hayna buu daara qudnina yidhi marka wuxuu odhanayaa albani ninkaasi waa majhuul majhuul weeyaan buu odhanayaa lama garanayo sidaas aawadee xadiisku waa daciif sidaas aawadee xadiisku waa daciif kutubta kale ee soo warisay daara qudni mooyaane wuxuu ugu soo arooray magaciisu muslim ibnu subayx alyaxmudi laakiin waxa weeye daara qudni waxa ugu soo arooray yani salamatu bnu subayx alyaxmudi ayuu ugu soo arooray waxaanu odhanayaa labada markaysaga waxaa laga yaabaa ninka ka warinaya markaysagaa sanadka daara qudni ku sugan ayaa waxa uu yahay markaa salama ka warinaya markaa ibnu subayx ka warinaya ayaa cid yani sheegtay ma arag buuli marka waa majhuul laftiis marka isagaa laga yaabaa inuu ku wahmiyo halkuu muslim ka odhan lahaa inuu salama ka yidhi laakiin kuu doonaba ha noqde ama salamatu ibnu subayx alyaxmudi ha noqdo ama muslim ibnu subayx alyaxmudi ha noqde ee ninkani waxa weeye waa majhuul xadiiskuna sidaas aawoodee waa xadiis daciif ah weeye marka waxa weeye sidaas iyada ah ayuu markaa u caddeeya masalada u tafsiiliyey yacni markaa shawkani iyo sancaani labada midnaba xadiiska markaa dacfigiisa may caddaynin bal xadiiska markaa sancaani waa ictimaaday isaga oo marka waxa weeye cuskanaya ama qallidanaya inuu markaa diya almaqdasi uu ku soo wariyey kitaabkiisa yani alaxaadiis almukhtaara laakiin waxa uu yidhi alaxaadiis almukhtaara yani warinta uu kusoo wariyey waxaa la ictimaadi karaa haddii aan xadiidka sanadkiisa la daalacan lakin haddii dacfi lagu ogaado lama ictimaadi karo yani ninkaa la yihahdo almaqdasina yani xoogaa tasaahula ayaa markaa tasxiixa axad axaadiista xaggooda kaga sugan oo nawcan maa waa yara tasaahulaan inkastoo ibnu taymiya uu yidhi yani tasxiixiisu waa ka xoog badan yahay oo ka quwo badan yahay tasxiixa xaakim waana siduu u sheegay buu idhi laakiin isagoo haddana tasxiixiisu uu ka roon yahay ka xaakim haddana nawcan maa tasaahul baa kusii jira sidaas aawadeed sheekhulalbani waxa uu doortay waagii hore sida marka imaam axmed ibnu xambal uu doortay oo ah in la kala farqiyo janaabada iyo markaa xaydka oo janaabadana inaan loo furfuraynin markaa timihii madaxee sohna yacni xaydkana in loo furfurayo caaisha waxaa laga soo naqliyey inay inkirtay oo waxaa loo sheegay cabdillaahi bnu camri bni alcaas inuu waxa weeye amrayo dumarka marka ay maydhanayaan inay waxa weeye markaa madaxa furfuraan markaasuu markaa waxay tidhi yacni markaa yacni cabdillahi bni camri bni alcaas muu amra bay tidhi markaysagaa dumarku inay timaha xiiraan intuu halkuu leeyahay markaysagaa timaha ha furfuro ha furfuraan halkuu leeyahay muu amro oo yidhaahdo timaha iska xiira muu yidhaahdo anigiiyo nebigu sala allahu alayh wasalam markaysagaa weel keliyaanu ku wada maydhan jiray bimacnaa markaanu janaabo ka maydhanayno waxaanu tima furfuri jiray markaysaga waxaan tima furfuri jirayna ma jirin xadiiskaasina markaysaga waxa waa saxiix marka caaisha sidaas iyadaabay u inkirtay waa midda kale caaisha inkastoo hadalkeedaasi janaabada marka laga maydhanayo ku saabsan yahay haddana hadday jirto markaa xaydka markay ka maydhanayso in markaa la odhan jiray timaha furfur oo ay furfuri jirtay way soo naqlin lahayd oo waxay odhan lahayd waxaanu ka furfuri jiray waa markaanu xaydka ka maydhanayno markaanu janaabada ka maydhanayno ma aha sidaas aawadee xadiidka tilmaamaya xaydka marka laga maydhanayo timaha in la furfuro laftiisa ishkaal baa lagu soo arooriyay ishkaalka lagu soo arooriyay waxay tahay waa mida waktasilii erayga ah ziyaadada markaa waktasilii ah xadiisku isagoo ziyaadada ka maran waxa uu ku yaallaa bukhaari iyo muslim inqudii ra'saki wamtashitii inuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam timahaaga furfur oo dabeed markaysaga feedho oo uu halkaas markaysaga nebigu awaamirtaasa siinayo laakiin ziyaadada ah waktasili ibnu maaja iyabaa markaas soo wariyey sidaas aawadeed markaa yacni kuma sugna saxiixaynka ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen maxfuud ma aha ziyaadadaas saas iyadaa bay yidhahdeen haddayba see sugnaato ziyaadadaasi waxay ku saabsan tahay ikhtisaalkani wuxuu ahaa ikhtisaalu nadaafa laa ikhtisaalu tahaara ikhtisaalkii tahaarada sharciga ahayd ma aha ee wuxuu ahaa ikhtisaal iyo maydhasho nadaafada looga jeedo taasna waxaa kutusinaysa caaisha goortan la leeyahay timahaaga furfur waa markii ay caadada heshay oo waxaa xadiidkana ku sugan inay waxa weeye markaa yacni wax tilmaamaya in markaa yacni aynay dawaafkii iyo markaysagaa samaynaynin marka waxa weeye goortii ay ka maydhanaysay caadada ma aha ee waxa weeye iyadoo caadadii qabta ayaa waxaa la amray inay maydhato ikhtisaalkana waxaa looga jeeday ikhtisaalu nadaafa bay ahayd marka waxa weeye wakhtasilii ma aha markaysaga ikhtisaalkii tahaarada sharciga ahaa ee xaydka laga maydhanayo sidaas aawadeed tafriiqa daliil uma aha sidaas aawadeed raajixu waxa weeye marnaba dumarku inay furfuraan inaynay waajib ku ahayn timaha madaxa ee markaa tidcan ama u soohan haddii waxa weeye ay janaabo ka maydhanayaan iyo hadday markaa caado ka maydhanayaan midnaba inay furfuraan waajib kuma aha amarkanna waxaa lagu xambaarayaa yacni waxa weeye inqudii ra'saki calaa sabiili istixbaab baa lagu xambaarayaa sunnanimo ayaa lagu xambaaraya bacdu ahlicilmina waxay ku xambaareen oo haddii ay timaheeda istidhaahdo markaysaga waxaan xaggeeda hoose gaari maayaan ay istidhaahdo yacni weeyaan laakiin calaa kulli xaal maadaama markaysa waxaan ikhtisaalku aanu ahayn ikhtisaalu janaaba yacni wax wujuuba oo laga qaadanayo yacni markaa taas iyada ah sidaas iyadaa baanu u jirin marka wejiga ugu fiican waa in la yidhaahdo yacni nadbi iyo sunna ayuunbaa lagu xambaarayaa waxaan leeyahay marka furfuradka yacni la amray in la furfuro sidaasaa lagu xambaaraya laakiin waajib ma aha sheekh albani laftiisa waxa weeye isaga oo sidaas waagii hore doortay in la kala farqiyo sida imaam axmed janaabada iyo xaydka haddana waxa weeye waxa uu tilmaamay dabacada dambe ee saxiixada in waxa weeye markaysaga waxaan mas'alada markaa yacni bacdi ay u tilmaameen oo ay ku baraarujiyeen inuu ikhtisaalkani ahaa ikhtisaalu nadaafa ikhtisaalu tahaara aanu ahayn sidaas aawadeed waxa uu odhanayaa markaysa waxaan markaa waa tawjiih yacni qawiya ayuu odhanayaa wajazaahu allahu khayra marka calaa kulli xaal marnaba in loo furfuraa markaysa waxaan waajib ma aha timihii madaxa xadiisku wuxuu ku soo arooray markaa dumarkii dumarkana caadatan timahoodu waa badan yihiin waayo timihii markaysagaa inay xiraan mashruucu ma aha timahana waa la baxaan dumarka raggi ma la mid baa mise lama mid aha ahlucilmi markaysa waxaan markaa qaarkood waxay yidhaahdeen yani raggu lama mid aha arrinkaasi wuxuu ku soo arooray markaysagaa dumarka ayuu ku soo arooray laakiin raggii markaysagaa taas yani kalama mid aha ayay markaa yidhaahdeen laakiin maadaama ay dumarka ku dhibaatoonayaan baa markaysaga iyaga loo cafiyey oo loo sahlay laakiin marka raggu yani wax xaraji kuma sugna inay waxa weeye timahooda yani markaa saani ay markaa biyaha u gaadhsiiyaan amaba hadday tidcan yihiin ay furfuraan oo waxaa dhici karta markaysa waxaad markaa dumarka yani marka waxa weeye oo keliya yani markaa dee tidacu markaa kuma gaarhe ragguba waa iska soo han karaa ragga laftoodu yani marka caadatulcarabna waagii hore way ahayd timaha markaysa waxaad markaa hadday doonaan inay markaa tidcadaan nebiguba sala allahu alayh wasalam maka wuxuu soo galay walahu arbacu yani markaa khadaa'ir isagoo timihiisu soohan yihiin oo tidcan yihiin ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu maka soo galay oo afar markaysagaa qaybood yani marka ay u tidcan yihiin ayuu markaa soo galay yani maka xadiiska boqol iyo laba iyo labaatan an caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama inii laa uxilu lmasjida lixaa'idin walaa junub caaisha waxay tidhi rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam waxau ihi inii anigu laa uxilu lmasjida masaajidka u xalaalayn maayo lixaa'idin yacni qof dumara oo caado qabta walaa junubin iyo nin markaa janaabo qaba midnaba u xalaalayn maayo rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey wasaxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana waa saxiixiyey waxaa kaloo xadiidka quweeyey shawkani oo saxiixiyey ibnu qataan oo taxsiiniyey ibnu sayid innaas oo taxsiiniyey zaylaci oo taxsiiniyey waxaa kaloo muqaabil u ah culamo kaloo xadiiska daciifiyey bukhaari ayaa daciifiyey bayhaqi ayaa daciifiyey oo yidhi qawi ma aha ibnu xasmi ayaa daciifiyey oo ku mubaalaqooday oo yidhi baatil weeye cabdulxaq shiikha la yidhahdo alishbiili ayaa isaguna daciifiyey khataabi ayaa daciifiyey weliba jamaaco markaysagaa yani muxadisiinta ka midana ka soo raray wakadalika culamada mucaasiriintana waxaa ka mid ah yani ragga daciifiyey albani raxmat ullahi calayhim jamiica sababu dacfiga xadiiska lagu daciifiyey waxaa ka mid oo kale ragga daciifiyey marka imaam axmed ibnu xambal imaam axmed ibnu xambal ayaa ka mid ah ragga markaysaga xadiiska daciifiyey sababta marka xadiiska lagu daciifiyey waxaa ku sugan sanadka gabadh la yidhahdo jasratu binti dajaaja gabadhaasna markaysa waxaad markaa tawsiiq muctabar oo ay haysataa ma jirto oo la tawsiiqiyey waa midda labaade yacni markaa bukhaari waxau yidhi cindaha cajaa'ib gabadha agteeda waxa yaalla cajaa'ib baa yaalla cibaarada noocaasana waxaa loo isticmaalaa jarxi baa loo isticmaalaa oo haddii la yidhaahdo markaysa waxaan markaa kharaa'ib baa agtiisa yaalla ama cajaa'ib baa yaalla bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa in markaa waxa weeye uu yahay yacni shuduudaad inuu leeyahay ama axaadiis nakaara leh in markaa uu weriyo oo marka waxa weeye uu la gaar yahay markaa jarxi baa loo isticmaalaa cibaarada noocaas waxaa jira cibaaraad marka ay isticmaalaan a'immadu oo ay tahay markaysagaa in wax lagu jarxinayo lagu markaa durayo cibaaraad yeerayo shabaha ammaan marka waxa weeye tan oo kalea ka mid a cindaha cajaa'ib baa ka mid a waxaa kaloo ku sugan marka aflat markaa nin la yidhaahdo ibnu khaliifata alcamiri laakiin bacdi kale ayaa yidhi ninkaasi waa siqo oo waxaa la yahay magaciisa fulaytna waa la yidhahdaa aflatna waa la yidhahdaa markaa sidaas aawadeed hadduuba taa ka badbaado oo laga soo qaado inuu markaysagaa tawsiiq loo markaa tuuro xaggiisa oo layaha waa siqo siday culammada qaarkood u badinayaan dee waxa weeye cillada kale xadiiska ku sugani waa jasra binti dajaaja inay ku sugan tahay xadiiska waxa weeye bukhaarina waxau yihi cajaa'ibba agteeda yaalla bimacnaa waxa weeye nakaara axaadiis nakaara leh baa ku sugan yacni markaa waxaana looga soo wariyey si kale oo markaa caaisha aan markaa yani aynay ka warinaynin oo ay ummi salama xadiiskeeda ka yeelayso oo bimacnaa musnadkii markaa ummu salama ay gelinayso marka taasna waxa weeye waa idiraab oo waxa weeye markaysa waxaan markaa waxyaalihii yacni markaa inay xadiiska markaysaga ku taraduday oo aynay markaysa waxaan markaa saani u xafidsanayn baa laga soo qaadayaa yacni markaa jarxiga lagu sheegay marka loo raaciyo sidaas aawadeed waxaa raajixa xadiisku inaanu asixin oo u daciif yahay xukunka uu tilmaamayo xadiiska oo ah markaa masaajidka ruuxa janaabada qaba iyo qofka dumar ee caadada qabtaa inaynay gelin ahlu cilmigu waa isku khilaafsan yihiin jamaahiiru ahlicilmi oo madaahibta saddexda ay ka mid yihiin shaaficiyada maalikiyada iyo xanafiyadu waxay yidhaahdeen qofka dumar ee caadada qabta ruuxa janaabada qabaa rag iyo dumarkuu doona ha noqdee masaajidka inay galaan oo ku nagaadaan uma bannaana hadduu dariiqaa ka soo gelayo xalka albaabka intuu ka soo galo ka kale ka baxayo oo aanuu ku nagaanayo toos uga baxayo taas iyadu waa bannaantay bay yidhahan waa mustasnan oo waxaan uga reebnay walaa junuban ilaa caabiri sabiilin xataa takhtasiluu oo caabiri sabiilka aayaddu sheegtay weeyi marka kaa waa laga reebaya inuu albaabkaa intuu ka soo galo yacni albaabkaa u maro albaabkaa kale ka baxo isagaan istaagin laakiin inuu ku nagaadaa ama ha taagnaado ama ha fadhiistee hadduu janaabo qabo ama ay caado qabto uma bannaana aayadda iyo xadiidka inay u deliishadeen xadiiska cidda quweynaysa way u deliishatay aayaddana waa loo deliishatay marka xadiiska waxaynu sheegnay inuu daciif yahay aayadda lafteeda siday u deliishanayaan waxa weeye yani masaajidkii aayaddii waxa la yidhi laa taqrabu asalaata wa antum sukaara xataa taclamuu ma taquuluuna walaa junuban ilaa caabiri sabiilin xataa taqtasiluu yacni salaadda ha u dhowaanina idinkoo sakhraansan ilaa aa ka aqoonsanaysaan oo ka kala garanaysaan waxaa odhanaysaan ha u dhowaanina salaada walaa junuban waa yani marka waxa weeye ay walaa taqrabuu asalaata ay mawaadica salaati halkana salaaddii wax calaaqada le baa laga tilmaamaya amaakintii iyo mawdiciyadii salaada loo khasisay oo masaajidda ahna ha u dhowaanina idinka oo markaa janaabo qaba allaahuma ilaa inaad markaa tihiin qaar markaa waddo goynaayo oo sidii dariiq u maraayo inaad tihiin mooyaane ilaa aad ka maydhanaysaan yacni ha u dhowaanina mawaadicda lagu tukado masaajidda ah sidaas iyadaa bay u fasireen waana sida markaa yaziid ibnu abi xabiib oo taabici ahi uu u sheegay aayaddu inay ku soo degtay laakiin sababu nuzuulka sidaas iyadaa ku saabsani waa daciif yani sida sheikhulalbaaniba uu ku caddaynayo tamaamulminaha oo waxa weeye markaa ninka soo warinaya waa taabici iqa ah ha yeeshee taabicigu hadduuse markaa yani sababnuzuulku waxay leedahay xukun marka xadiis musnada ayay leedahay sababnuzuulku haddii layahay aayaddu waxaasay ku soo degtay waxay ka dhigan tahay sidii xadiis marfuuc oo kale ay ka dhigan tahay siduu xaakimba markaysaga uu tilmaamay kutubulmusalaxna muqararka ku ah marka maadaama sidaas iyadaa xukum rafci ay leedahay taabici hadduu yidhaahdo sidaasay ku soo degtay wuxuu noqonayaa inay xukmi mursal leedahay mursal bay noqonaysaayo waa min qismi daciif ee ma aha markaysa waxan markaa inuu saxiix yahay ma aha sanadku sida kale waa saxiix buu u yahay laakiin waa mursal oo irsaal baa ku sugan marka sidaas aawadeed baa sheikhulalbani uu yidhi yani waxa weeye yaziid ibnu abi xabiib hadalkaas yani marka uu yidhi waa mursalun falaa yufraxu bih yani waa mursal oo lagu farxi maayo saxaabada rasuulkana sala allahu alayh wasalam waxaa laga soo wariyey inay masaajidka iyagoo janaabo qaba iska fadhihi jireen intay soo weysaystaan iyagoo janaabo qaba ayay soo weysaysan jireen markaasay masaajidka iska fadhiisan jireen oo saxaabadii rasuulku ugu sheekaysan jireen sidaana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo saciid ibnu mansuur oo isaguna sunankiisa ku soo wariyey cataa ibni yasaar buu ka soo wariyey qaala ra'aytu rijaala min asxaabi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam yajlisuuna fi lmasjidi wahum mujnibuuna ida tawada'uu wuduu'a asalaa qaala ibnu kasiir fi tafsiir hada isnaadu صaxiixu calى sharطi muslim xadiidka imaam axmed iyo saciid ibnu mansuurba ay soo wariyeen oo cataa ibni yasaar laga soo warinayo taabici ah waxa uu yihi rag saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ka mida baan arkay oo masaajidka markaa fadhiisanaya iyagoo janaabo qaba hadday soo weysaystaan waysada ay salaada u weysaystaan oo kale ibnu kasiirkuna waxau yihi sanad صaxiixa oo shardiga muslim ku asaxay ayaa sidaas iyada ah yani markaa uu yahay tafsiirka aayadda laa taqrabu asalaata wa antum sukaara ayuu ku keenaya falyuraajac marka waxa weeye meesha waxa ugu badanee ku sugani waxa weeye waa aayadda tafsiirkeeda aayadduna laba macne ayay aqbashaa oo lagu fasiray labada macnee lagu fasirayna waxay tahay waa midi waa sidaa jamaahiirtu ay ka daliishadeen walaa junuban ilaa cabiri sabiilin xataa takhtasiluu ay mujtaasii ariiq inaad tihiin mooyaane yacni mawaadicda salaada oo ah markaa masaajidana ha u dhowaanina xaalkaa janaabo qabtaan idinkoo waddo goynaayo albaabka intaad ka soo gashaan ka kale ka baxaayo mooyaane ilaa aad ka maydhanaysaan ha u dhowaanina marka inaan lagu nagaanin ayaa laga daliishaday weji labaad baa loo fasiray oo ah walaa junuban ilaa caabiri sabiilin xataa takhtasiluu ha u dhowaanina salaadii idinkoo janaabo qabana ha u dhowaanina ilaa aad ka maydhanaysaan allaahuma ilaa yani idinka oo markaa sadcaala oo biyo waayey yacni markaa mooyaane waa gagabaysanaysaan dabeedna markaysa waxan markaa waa tukanaysaan sidaana waa lagu fasiray laakiin sida markaa ibnu kasiirka iyo dabariga iyo ay doorteen waa sida jamaahiirtu ay ku fasireen aayadda waxaanu odhanayaa markaysaga ibnu jariir atabari labada qowl waxaa sawaabnimada ku awlaysan oo ku mudan in la yidhahdo walaa junuban ilaa caabiri sabiilin xataa taktasilu mawaadica salaadana ha u dhowaanina yacni waxa weeye idinkaoo waddo goynaayo bimacnaa albaabna ka soo gelaya ka kalena ka baxaaya oo aan ku nagaanaynin mooyaane ilaa aad ka maydhanaysa waayo arrinka ku saabsan sadcaalku markuu biyo waayo dee aayadda qaybteeda dambea sheegaysa buuri wa in kuntum mardaa aw calaa safarin yacni waxa weeye oo qaybta dambe ayaa aayadda lagu sheegay maadaama markaysa waxaa markaa sadcaalkii xagga dambe lagu sheegay waxay noqonaysaa takraar oo in waxa weeye sadcaalkii laba goor la sheegay ayay noqonaysaa marka si aynay taa u noqon waa in la yidhaahdaa waxaa laga soo reebay markaysaga kii albaab ka soo galay albaabna ka baxay sidaas iyadaabaa mudan ibnu kasiirkuna waxa uu yihi markaysaa waa macnaha adharka ama daahirka labada mid buu ka cabiray waana siday jamaahiirtu aayadda ay u deliishaday imaam axmed ibnu xambal waxa uu qabaa in waxa weeye qofku markaa hadduu janaabo qabo ama qofka dumara ay caado qabto inaan wax dhibaatay ku sugnayn masaajidka inuu ku nagaado allahuma ilaa qofka dumar ee caadada qabtaa inay uga baqdo dhiiggu inuu masaajidka ku daato inay uga baqdo mooyaane hadday taa uga baqdo inay markaa masaajidkii wasaladaysaa oo ay gashaa uma banaana oo iyada waa laga reebaya laakiin hadday ka aamin qabto inaan markaa wax dhiigii masaajidka kaga daadanaynin wax dhibaatii kuma sugna ayuu yidhi imaam axmed ibnu xambal waana sida saxaabada laga soo wariyey masalada janaabada masalada xaydkana waa looga qiyaasanaya bay yidhahdeen in amin in aminat talawusa hadday ka aamin noqoto wasaladaynta ay masaajidka wasakhaynayso hadday ka aamin noqoto weeyaan marka looga qiyaasanaya haddii kale maya ee marnaba yaynay gelin sheekhulalbanina waxa uu ku tilmaamay tamaamu lminna fi tacliiq cala fiqi sunna yani marka labada qowl yani waxa raajaxsan buu markaysaga odhanaya qowlka odhanaya markaa waa bannaan tahay masaajidka in layskaga nagaadaa maadaama markaysa waxa markaa oo janaabadii markaa muxaram kuma aha oo ma taxriiminayso yani gelitaanka masaajidkii la gelaye lagu nagaanayo maadaama xadiisku aanu asixin aayadda tafsiirkeedana markaysa waxa markaa sida kale ayuu arjaxaya sida kale ayuu marka arjaxaya waayo qariino markaa sidaa ku fasiraysa markaysagaa ma hayno saxaabadii rasuulka ficilkoodiina intaynu ka haynaa waa khilaafsan yahay fahamka salafkana markaysa waxa markaa in lagu taqayudo ayaa markaysaga asalku ahaa oo waxa weeye siday saxaabadu u fahmeen markaysaga waxa lagu fasiro marka waxa weeye saxaabadii maadaama markaysa waxa marka ay sidaas sameeyeen waxay markaa ku tusinaysaa inaan xaraj ku sugnayn ayay ku tusinaysaa oo baraa'adii asliga ahayd baanu cuskanaya albara'a alasliya shaygu asalkiisu waa inuu bannaan yahay allahuma ilaa daliil markaysa waxa markaa diiday oo xaaraantinimeeyey in la helo mooyaane wallahu aclam xadiidka boqol iyo saddex iyo labaatan wa canhaa caaisha waxaa laga soo wariyey qaalat inay tidhi kuntu akhtasilu ana warasuulu llahi sala allahu alayh wasalam min inaa'in waaxidin waxay tidhi waxaan ahaa aniga iyo rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam weel keliya qaar ku maydha ayaanu ahayn takhtalifu aydiina fiih xaal ay markaa iskhilaafayso oo ay isweydaaranayso ayaanu ku maydhan jiray aydiinaa gacmaha iyagu ay isweydaaranayaan jumladu waxaariya takhtalifu aydiinaa xaalay isweydaaranaysaaanu ku maydhanaynay aydiinaa gacmaha yagu fiihi markaa weelka ay isku weydaaranayso ay fi linaa min aljanaabati waxaanu ka maydhan jirnay markaysagaa min aljanaabati ay min ajli ljanaaba janaabo darteed baanu ka maydhan jirnay oo bimacnaa markanay weelka ku wada maydhan jireen ma aha oo weel keliya markaa gacmaha wada dardarsan jireen biyo keliya oo markaa midba markaa waxa weeye gees ka joogo ay ku maydhan jireen ma aha markaysagaa markay caado qabtee ee caado ka maydhanaysee waxay ahayd markay janaabo ka maydhanayaan labaduba markaasay ku saabsanay muttafaqun caleyhi waa la isku waafaqsanya bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay zaada ibnu xibbaan ibnu xibbaan waxa uu ziyaadiyey wa taltaqii waa kulmaysay yani gacmaha yagu gacmaha yagu waa kulmaysay siyaadadaasna waa siyaada saxiixa yani markaa ibnu xibbaan laftiisuna waa saxiixiyey muxaqiquna waxa uu tilmaamaya markaysaga in saxiix marka uu yahay yani samiir amiin baan ujeedaa laakiin waxa uu ishaaray xaafid ibnu xajar inuu fatxulbaariga markaysaga waxa eraygan u ishay wa taltaqii inay mudrajo tahay oo xadiidka markaysa waxaa markaa lasoo dhexgeliyey ee caaisha hadalkeedii aanay ka mid ahayn sidaas iyadaabaa ibnu xajar u iishay mudrajkana waxa weeye waxaan xadiidka ka mid ahayn oo la dhexgeliyo ama lagu daro yani marka ayaa la yidhahdaa xadiidkana horeynu usoo aragnay axaadiis la macno ah oo baababkii hore markaysaga waynagu kusoo aragnay yani nahyigii ku saabsanaa in waxa weeye yani ninkiiyo qofka dumari in markaa waxa weeye aynay yani markaa janaabaku kaga maydho biyaha uu qof kaga maydho inaanka kale markaysaga hambada ka hadhay aanu ku markaysaga maydhan iyo xadiidkii markay tilmaamayay yani maymuuna yani marka waxa weeye yani markaa waynu soo aragnay ee isaguna banaynayay marka calaa kulli xaal laa xaraja fi dalik in waxa weeye weel keliya yani oo biyo markaysaga ballaadhan oo markaysaga biyihii markaa la dardarsanayo in markaa waxa weye qofna gacantan dardarsado qofna gacantaa dardarsado biyihiina mustacmal waxba ku noqon maayaan oo masalada ay yidhahdaan waxa weeye biyihii haddaad markaa saa u dardarsato mustacmal bay noqonayaan waxa weeye markaa qaarkood waxa weeye wax sax maaha xadiidka boqol iyo afar iyo labaatan wa can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra waxaa laga soo wariyay ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu yihi qaala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waxau ihi inna taxta kulli shacaratin yacni tin kasta hoostiisa waxa ahaatay janaabatan janaaba ayaa ahaatay tin kasta janaaba ka hoosaysa oo janaabadii jidhkii markay markaa wada qabo dee timaha hoostooda ama guntoodana janaabadii waa ku suganta faksilu shacra timaha maydha wa anquu البشرة يعني جيركنا مركيسا وحا النظيفية رواه أبو داود والترمذي أبو داود يا الترمذي بسوي وضعفاه أبو داود يا الترمذي حديثك waa ضعيفيين علماء badan baa ضعيفiyey waxa kamida culamada markaa ضعيفiyey أبو داود waxa kamida بخاري waxa kamida الترمذي waxa kamida شافعي waxa kamida دارقطني waxa kamida بيهقي waxa kamida ابن حجر waxa kamida ابن ملقن waxa kamida شيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا sabab ضعفiguna waxa weeye waxa ku jira sanadkan in la yahay xaris ibn wajiih tirmidi waxa uu yidhi sunankiisa xadiisun gariibun yani marka waxa weeye xadiisun gariibun laa nacrifu ila min xadiisihi xadiiska xaris xaris ibnu markaa wajiih mooyaane si kale markaa xadiiskan ku garan mayno waa habi- gariib fardi ah wa huwa shaykhu laysa bidak isaguna waa sheekhaan markaysa waxaan markaa sidaa usii ridnayn bimacnaa waxa weeye markaysa waxaan wuxuu tilmaamayaa dacfi baa ku sugan xoogaa qawi ma ah buu jeeda bayhaqi waxa uu yihi ankarahu ahlu lcilmi albukhaariyu wa abu daawuuda wagayruhuma ahlu cilmigu waxa ay yacni waa inkireen oo xadiiskan munkar inuu yahay bay ku tiriyeen munkar inuu yahay bay ku tiriyeen bukhaari iyo abu daawuud iyo kayrkoodba sidaasay ku tiriyeen xadiidka boqol iyo shan iyo labaatan wali axmed axmed waxaa u sugnaato can caaishata ay ka uu ka warinayaa naxwuhu xadiiska mid shabaha wa fiihi raawin majhuulun waxaa ku sugan raawi majhuula ayaa ku sugan sancaan isubnu salaamka waxa uu ku odhanayaa xadiidkan marka caaisha ibnu xajar kuma soo aroorin talkhiisulxabiirka kuma soo aroorin ee mana sheegin buu ihi raawiga ku sugane markaa majhuulka ah waxaa laga yaabaa markaysaga inaanu daalacanin oo arag xadiisku markaysaga musnadka meeshuu kaga yaallo laakiin muxaqiqa ayaa markaa idiin tilmaamaya raqamka uu kaga yaallo waa mujalladka lixaad ee safxadda laba boqol iyo afar iyo konton waxaan leeyahay markaa majmuuca axaadiista marba axaadiis majmuucoo laysku daray buu markaa raqam u yeelaa oo ilaa toban xadiis meelahaas ah marka laba boqol iyo markaa afar iyo konton agagaarkaas halkaasaa laga dayay marka waxa weeye raawiga majhuulka ku suganna waxay tahay nin khusayf nin la yidhahdo ayaa wuxuu odhanayaa xadaanii rajulun marka waa mubham baa marka xadiiska ku jira nin baa ii warramay ninkaa muu sheegin wax alle wuxuu yahay ninkaasi wuxuu ii warramay mundu alaaiina sana soddon sano wakti laga joogo ayuu ii sheegay markaasuu xadiiska caaisha tilmaamay naxwuhu buu yidhi xadiiska bidabdi ulama mid aha ee waa ka yara duwan yahay oo muxuu tilmaamayaa amaa calimta ana calaa kulli shacratin janaaba miyaanad ogayn caaishaay in tin kasta korkiisa ay saaran tahay janaabo kanna hoostiisuu sheegayaa marka farqaa ku sugan saas aawadeed buu naxwuhu u yidhi naxwuhu iyo miluhu farqaa udhexeeya miluhu haddii la yidhahdo waa xadiiska bidabti waa isagoo kale waxba kagama duwanaa haddii naxwuhu la yidhaahdo shabah buu ku leeyahay baa laga tilmaamayaa laakiin farqi waa jira marka waxa weeye amaa calimta ana calaa kulli shacratin janaaba marka timaha hoostooda kama warramin xadiiska caaisha eh korkoodu ka warramay korkooda in la maydhayana waa la isla ogol yahay ebal ka warran haddii hoostooda ay gaari weydo timaha hoostooda hadday gaari weydo ka warran waxaa kaloo la soo wariya xadiis cali bna abi aalib laga warinayo ayaa jira xadiiskaana waxaa soo wariyay abu daawuud iyo ibnu maajah can caliyin qaala ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal man taraka mawdica shacratin min janaabah لم يغسلها فعل به بها كذا وكذا كذا وكذا من النار يعني waxa uu yidhi nabiga wuxuu igu yihi salى الlahu عalيه wasalam tin markaa mawdiciisa ama meesha booska uu ku taagan yahay haddii markaa laga tago maydhista la maydhaayo janaabada oo aanu maydhin sidaa iyo sidaas oo naara ayaa lagu sameeyaa waxaya waxaasaa lagu falaa oo waa la ciqaabaa ruuxa markaisaga yani halka tinkaasi ku taagan yahay maydhi waayey cali bn abi aalib waxa uu yihi famin hama caadaytu ra'sii famin hama caadaytu ra'sii markaa laga soo bilaabo madaxaygii waan la colloobay bimacnaa timahaygii markaa badnaa baan la colloobay oo markaasu dabeedna wuxuu gudagalay markaysagaa timihiisun had iyo jeer inuu gaabiyo timihiisaun inuu gaabiyo xaafid ibnu xajar talkhiiska waxa uu ka odhanayaa isnaadkiisu waa saxiix xadiidkani waa hadduu asaxo waxyaalaha culammadu yidhahdeen waa laga daliishanayaa waxaa ka mid ah timaha gaabinta la gaabiyo ee la caadaysta ee la farabadsadaa inaynay dhibaato lahayn wajhuulistidlaalka looga daliishanayaana waxay tahay cali bnu abi aalib waxau ihi famin hama caadaytu ra'sii goortaas laga soo bilaabo madaxaygii waa la colloobay wa kaana yajusu shacrah waxaanu ahaa markaa timihiisa mid gaabiya ayuu ahaa marka inaynay dhibaato lahayn baa laga qaadanaya adilo kaloo calaa kulli xaal culammadu ka daliishadaan gaabinta timaha la gaabiyo daatadeeda haddaan ama shicaar laga dhiganaynin ama aan cibaado looga jeedin ama masaa'ib iyo wax la mida loo xiiranaya daatadeeda gaabinta la gaabiyaa in ama la xiiraa inay mubaax iska taho iska bannaan tahay adilo kaley culammadu ka daliishadeen adiladay ka daliishadeen waxaa ka mid a xadiidkii qadaca nahiyayey oo nabigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi ixliquhu kullah aw itrukuuhu kullah ama dhammaantii timaha wada xiira ama dhammaantii wada daaya inay mubaax tahuna way ka daliishadeen xadiidkan markaa cadaa ibnu saa'ib waxaa ka warinaya xamaad ibnu salama xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi isnaadkiisu waa saxiix waayo markaa waxaa ku sugan cadaa ibnu saa'ib ayaa ku sugan xamaad ibnu salamana qabla ikhtilaad buu wax ka maqlay wakadalika yani waxa weeye axmed shaakirna saa si la-eg waxau isaguna tilmaamay xadiidku inuu saxiix yahay ayuu tacriiqiisa sunanka uu ku leeyahay ku tilmaamay xaafid ibnu xajar se wuxuu ku sii daray sawaabku xadiidku waa inuu mawquuf cali ku yahay sawaabnimadu waa inuu mawquuf yahayna waxaa radiyey axmed ibnu axmed maxamed shaakir baa radiyey laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay caddeeyeen xadiidku inuu daciif yahay oo nawowi ka mid yahay oo ibnu kasiir ka mid yahay oo uu ka mid yahay sheikhulalbani uu ka mid yahay waxay markaa caddeeyeen markaa yani dhammaantood inuu xadiisku daciif yahay sababta markaa sababu dacfina waxa uu yahay xamaad ibnu salama qabla alikhtilaad iyo bacda alikhtilaad labada mid walba waxbuu ka wariyey cataa ibnu saaib cataa ibnu saaibna waa ikhtilaaday marka labada goorba waxbuu ka wariyey xadiiskiisu inaanu kala soocnayn darteed buu daciif u yahay sidaas aawadeed bu sheikhulalbani uu yidhi waxba u tari mayso tacliilka ah yani waxa weeye qabla alikhtilaad waxbuu ka maqlay ilaa ay sugnaato bacda alikhtilaadna inaanu waxba ka maqal marka laakiin bacd alikhtilaad jamaacaad badan oo markaysa waxan markaa xufaada ka mid ah baa ka markhaati kacay bacd alikhtilaad inuu wax ka wariyey oo wax ka maqlay mar hadduu bacd alikhtilaad wax ka maqlay yacni waxa weeye axaadiistu ka wariyey ilaa ay caddaato in qabla alikhtilaad ay ahayd waxay noqonaysaa daciif oo midaan la aqbalaynin ayay noqonaysaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk